I am James Botte in Washington, wishing that you will have a terrific Tuesday.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosada kaga imaanaysa washington waa subax talaadaha bisha oktoobarna ay ku beegan tahay afar sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiriirka fiimada geeska afrika iyo caalamkao dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan saaka waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan oo aynu ka warraysannay weeraradii qaraxyada ahaa ee shalay magaalada beledweyne ka dhacay iyo dagaalka ka dhanka ee al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan
horta shabaab in lala diriro oo la iska celiyo iyo in loo gacmo howlsado waxaa qayr badan oo faa'iido badan oo badbaado badan ilaahay baa badbaado leh marka la iska celinayo marka kale waxa diinta islaamka iyo dhaqanka suuban midna aysan ogolayn ayuu dadka kula tacaamulaa shacabka ah
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dalalka giriiga iyo masar oo ka hor yimid heshiis dhinac tamartaahi ay wada gaareen dalalka liibiya iyo turkiga xulka soomaaliya kubadda cagta ee da'doodu ay ka hoosayso todobayotoban sanno jirada ah oo shalay ka badhiyay xulka dalka etoobiya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada dhegaystayaal kuuriyada waqooyi ayaa riday gantaal riddada dhexe ah talaadada maanta kaas oo dul maray jabaan sida ay ku warrameen sool iyo tokyo maanta waxaana taasi ay sii xumaynaysaa xaaladda xilli pyongyang ay kor u qaadayso rikoorka tijaabada gantaalada markii ugu dambeysay kuuriyada waqooyi ay gantaal ku riddo hawada dalka jabaan ayaa lagu soo warramayaa inay ahayd sanadkii xilligaas oo ay aad u sarraysay xiisadii jirtay ee u dhexaysay maraykanka iyo kuuriyada waqooyi waxaana markaa hogaamiyaha pyongyang kim jong un ay hadallo ablagaada ay hawada isu marsiiyeen isaga iyo madaxweynihii maraykanka xilligaasi donald trump milatariga kuuriyada koonfureed ayaa sheegay inay heleen hal gantaal oo laga shakisan yahay nooca riddada dhexe kaas oo laga soo turay deegaanka mubyong ee gobolka jangang abaaro toddobadii saddex labaatan daqiiqa subaxnimada xilliga waddankaasi waxaana uu sii gudbay bay yidhaahdeen dalka jabaan oo dhinaca bariga uu uga sii gudbay madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa booqday aagga ay duufaantu burburisay ee bortorico isniintii isaga oo u ballan qaaday dhulkaasi maraykanku marar qaarkood loo ilduufo oo aan sidii la rabay loo eegin in markan maraykanku uu la jiro madaxweynaha iyo marooda koowaad jill biden oo arbacada sidoo kale booqan doonta burburka ka dhashay duufaanta ayan ee florida ayaa waxa uu sheegay in halkaasi uu doonayo in uu qiimeeyo xaaladda waxaana gobolkaasi florida duufaanta ayan ku dhufatay la sheegaya in tiro dad ay ku dhinteen halkaas oo la sheegay inay kusii jeeday deegaanka bons oo ku taalla xeebta koonfureed ee bortorico oo ay garaacday duufaanta fiona bishii hore waxaan halkan u nimid buu yidhi shakhsi ahaan inaan tusno inaan idinla jirno dhammaan ameerikaankuna waa idinla joogaan ayuu yidhi biden isagoo intaasi ku daray in loo baahan yahay in ay ka go-an tahay in wax laga qabto xaaladda deegaankaasi bortorico ah dhul maraykanku uu leeyahay hadalkaas ayaa laga sii daayay telefishinka wadanka maraykanka warkii dunida dhegeystayaal waa nageyntaa
maanta khasaaro ba-an oo dad masaakiina
waa tahay dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseena waa v o a sidaad codkaasiba maqlaysaan aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda saaka aan idinkugu hayo warar dheeraad ayaa ka soo baxay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ciidamada midooda afrika ee nabadilaalinta ka socda dalka jabuuti ayaa la sheegay in khasaare uu weerarkaasi kasoo garay inkastoo aan la faahfaahinin weerarkaasi qaraxyada ah oo saddex gaaraya ayaa shalay waxaa ku dhintay xubno maamulka gobolka hirshabelle ka mid ah gaar ahaan wasiirka caafimaadka hirshabelle zakariya hurre iyo xubno kale oo ka tirsan ciidamada deegaanka iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenkii gobolka hiiraan qaraxyadaasi ka dambeeyey iyo dagaalada gobolka hiiraan ayaa haddaba falastiin axmed iimaan waxay ka wareysatay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan waxaana ugu horeyn uu faahfaahinaya khasaarihii shalay ka dhacay qaraxii shalay ka dhacay magaalada beledweyne iyo khasaarihii uu geystay
dowladaha masar iyo gariiga ayaa shaki geliyey in xukuumadda dalka liibiya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare
waa mahadsantahay aadan aad iyo aad baa umahadsantaha waa ku dhowaay
maanta khasaaro ba-an oo dad masaakiina iyo dad mas-uuliinaba isugu jira ayaa dhacay ilaahayna naxariistii jannaha ka waraabiyo intii dhimatay inta noolna ama dhaawacantayna ilaahay ha u booga dhayo taa haddaa intaa uga gudbo al-shabaab waxay noqdeen virus dilaa ah oo aan ciidina ka badbaadayn oo ummadda soomaaliyeed dhiiggeeda caadaystay qof kastoo soomaaliyaguna inuu yidhaahdo cidikuma aado oo indhaha laga daawado ayaa caado laga dhigtay arrintaa anagoo yacni aragti ka duwan qaadanayna markii madaxda soomaaliya ee federaalku ay ku baaqeen in dagaal lala galo shabaab waxaan joogay degmada murtabaan howshaas maalintaas dagaalku halkaasuu ka dhacay waan ka bilownay dad badan oo soomaaliya ayaa dagaalka galay annagana waxaan ku dagaalamayna waxay ahaayeen ciidanka la yidhaahdo dib u xoreynta deegaanka oo markii hore macawisleyda la dhihi jiray iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo yacni inta badan la iska barbardirinayay meeshii la qabtana waxaa gacan kuhaynteeda la wareegayay ciidanka dib u xoreynta sidaan dagaalka ku wadnay sidaasay ahayd
dhul intee leeg ayaad ka qabsateen al-shabaab tan iyo markii aad dagaalka bilowdeen
waxaanu ka qabsanay degmada mutabaanaanu ka saarnay degmada maxaasiyadaanu ka saarnay degmada beledweyne oo dhinaca galbeedka xoogaa yeeray uga dambeeyaan maaha ayadana waa ka saarnay boolo barde gaarigan beledweyne uga baxaan boolo barde ku tegay awalna markaan bilaabayna dagaalka etoobiya ayaan dhex maray kelinka shanaadaan maray feerfeeraan ka galay laba baar meeshii laceer reerbaan kasoobyn kasoo leexday halkaasaan degmada murtabaan ka soo galay oo waddo aan maro iyo meel aan hawl ka qabto midna ma jirin dul aada u ballaaran sideedaba degmada jalaksi ayaa wax gacanteeda oo weliba qaybo ka mida lahayo ayaa wax gacantooda ku dambeeya hareeraheeda ayaa laga arkaa dhul badanoo magaaladana waa lahayaa dhul badan oo hadda sida meesha la yidhaahdo xalfoolay oo kale oo ciidanka dib xoreynta deegaanku ay ka howlgelayeen ayaa ayaysan ayagu ka talin oo laga firjiyey meelo yaray uga dambeeyaan marka intaas ayaa ayaa ayaa laga saaray dhulka intaa la eg oo la dhihi karo eighty percent boqolkii siddeetan iyo shan waa laga saaray gobolka hiiraan shabaab gudoomiye waxaa jirta in al-shabaab hadda xoog badan ay saarayaan gobolka hiiraan oo hadda u muuqda furunta keliya ee dagaal toosa uu ka socdo culays intaa la egay arrintaasi idinku haysaa horta shabaab in lala diriro oo la iska celiyo iyo in loo gacmo howlsado waxaa qayr badan oo faa'iido badan oo badbaado badan ilaahay baa badbaado leh marka la iska celinayo marka kale waxa diinta islaamka iyo dhaqanka suuban midna aysan ogolayn ayuu dadka kula tacaamulaa shacabka ah awal khuraafaad bay sheegi jireen dowladdu waa gaalala jir iyo maxay kale iyo waxaasa sheegi jireen waa been waxaa kuu caddaynaysaa xoolo ooman oo laba sano aan roob u di'in oo ceel cabbayay ceesha kuwa gubeen oo tuulooyinkii bay gubeen oo gabarh soomaaliyeedoo ku tiri war in adeerow masaasada canuga caanaha aan ku jaqsiiyo ii ogolow inaan qaato unta ayadii dabka ku tuurtay uu gurigeeda dab ku qabtay masaasadiina dabka uga dhaxto waxa ay ku dhaqmayaan kow midda labaad hadday diin ka shaqaynayaan ee waxay sheegayaan jihaad run ay ka shaqaynayaan maa cali dheere iyo kan shabaab u madaxa iyo hebel kulli marka la isku daro carruurtooda maa qaraxa lagu arko isqarxiyaan may carruurtooda qarax ku xidhaan may carruurtooda dagaalka usoo diraan waa been waa been meelahaasay degiyiin qurbaha inta badan degiyiin kuwa madada carruurtooda dulalkaasay geysteen khasaaraha hadda ka dhashay saddexda qaraxee ugu dambeysay intee bay la egyihiin sidaa ay wax u dhigeen iyo waxay qarax sameeyeen iyo khasaaraha dhacay wuu kala mug weyn yahay allah subxaana watacaala ayaa badbaadiyey dad badan ka dambe horta waxaama mugeysano qof iyo laba wax ku dhintay i don't know banaanka ayaaba lagu qarxiyey oo lagula dhufta xabad dad dad badan oo soomaaliya oo dhalinyaraha oo maxaan ku ihahdaa shacaba oo maxaan ku raa ciidanka qayb ka yihiin intaba waa waa ku dhinteen laakiin marka loo eego xilligii electionka khasaarihii dhacay aad buu uga saqiran yahay kani ciidamada amisom ee gobolka jooga wax kaalmo ah ma idin siinayaan cidladoo iyagu dhaawac dhimashadii dhaawaca way ku jireen oo dee albaabka hore ee laga soo galo xarunta madaxtooyada ama maxaan ku raa xafiiska gobolka oo iridkii hore kadinka hore ee lamagalay ah kamba militara hoos maaha albaabka kore ee xafiiska gobolka ku yaallo ayagaa jooga oo nimanka la yidhaahdo ciidanka jabuuti ayaa ayaa ayaa joogay gaaro qaraxaana ciidamadii ilaalada ah noocay doonaan ha noqdeen waa waa wuu soo gaaray dhibaatadiis way soo gaartay khasaaraha soo gaaray ciidanka jabuuti ee xeradaasii joogay intee buu la egyahay wallaahi dee ma rabo in maaragtay in ayaga wixii ka jira iyo sida wax yihiin ayaga la weydiiyaa ku habboon laakiin de meesha gaarigu ku qorxay iyo meesha ciidankaas ee heel walaal iyo kan militariga soomaaliyaba ilaa ay koolbawaardi ahaan u joogeen dabcan khasaara wuu ka dhacay intuu leegyahay dhimasho ay dhoonow intii leeg tahay laakiin dhaawac waa dhib waa ka dhaca meeshaas
hadda maxaa rajaynaysaan dagaalkan maxaa ka filaysaan wakti intee la egaas isleedaha wuu qaadan karaa dagaalka guud baan ka filaynaa falastiin dagaalka guud baan ka filaynaa yani niman dee argagixiso ah oo manaxayaal ah oo arxanlaawayaal ah oo anug saddex jiraa ku jira dadka dhintay oo saddex jir wuxuu marka waxaan ka filaynaa dagaalka guul kii bannaankana waanu kaga adkaanay kanna waa kaga adkaanaynaa insha allah
gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan wuxuu u waramayey wariyaha v o we falastiin axmed iimaan halkaad ka dhegeysanaysaan waa isla v o e idaacadda subaxnimo ayaad dhegeysanaysaan dalka masar iyo waddanka griiga ayaa ka horyimid heshiis dhinaca tamartahi ay wada gaareen wadamada libiya iyo turkiga warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o e bariga dhexe xuseen cismaan saxnuuni dowladaha masar iyo gariiga ayaa shaki geliyey in xukuumadda dalka libiya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare cabdulxamiid tabiiba heshiisyo dhanka tamarta gaaska iyo shidaalka ay wada saxiixdaan dowladda dalka turkiga dowladaha masar iyo gariiga ayaa ku heshiiyey in ay iska kaashadaan sidii looga falcelin lahaa tallaabooyinkaasi afhayeenka rasmiga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda qaahira danjire axmed abuzayd ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda saamix shugri iyo dhiggiisa dalka griiga in ay qadka ku wada hadleen ayaga oo ka wada xaajooday xaaladihii ugu dambeeyey ee xiriirka labada dal iyo arrimaha gobolka oo ay uga horayso xiisadda dalkaasi libiya labada dhinac ayaa isla xaqiijiyey in dowladda midnimada qaran ee dalka libiya in aysan awood u lahayn inay gasho heshiisyo caalami ah ama isfahan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar ayaa intaa ku daray in labada wasiir ay isla garteen in lasii wado wadatashyada ku saabsan arrimaha kala duwan ee gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee danta guud iyadoo la raacayo qaabka isku xirka joogtada ah ee labada wadan xukuumadda midnimada qaran ee libiya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare dabiiba ayaa maalintii shalaya heshiisyo la gashay dowladda turkiga kaasoo ku saabsan kaydinta tamarta iyo gaaska cabdulxamiid dabiiba ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in iskaashiga milatariga ay kala saxiixdeen libiya iyo turkiga ay ku jiraan barnaamijyo badan oo lagu tababarayo ciidamada libiya iyo sidii ay u heli lahaayeen qalab casri ah oo la siinayo shaqaalaha guud ee ciidanka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga mowlid oglow ayaa dhankiisa ka sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen tallaabooyinka lagu xalinayo siyaasadda iyo xiriirka wadajirka oo ay wada yeelanayaan labada dal isagoo ku dhawaaqay wasiirka in ay kala saxiixdeen labada dowladood heshiis sahmin kara tamarta laga sameeyo xeebaha iyo heshiis is-afgarad ah oo ku saabsan iskaashiga brotokoolka gaaska iyo maalgashiga saliidda da-uud oglow waxa uu sheegay in heshiisyada la xidhiira sahminta shidaalka iyo gaaska ee u dhexeeya dalkiisa iyo libiya in ay ka mid yihiin xuquuqda labada wadan ee khayraadka badda mediteraneanka ayna tahay buu yidhi in laga faa'iidaysto heshiiska is-afgaradka oo ay wada gaareen labada dal waa mid u dhexeeya laba dal oo madax bannaan mana jirto dowlado kale oo xaq u leh in ay soo farageliyaan ama ra'yigooda ay ka dhiibtaan arrimahan oo kale iyadoo la tixgelinayo in is-afgaradka amniga iyo milatariga uu yahay mid muhiim u ah xasiloonida libiya ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga oo shir jaraa-id ay wada qabteen dhiggiisa dalkaasi libiya arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili xiisadda dalka libiya ay marayso meel adaga kadib markii dalkaasi uu yeeshay laba xukuumadood oo mid waliba isku aragta in ay tahay dowladda sharciga ah xuseen saxnuuni v o a qahira
aad buu mahadsan yahay saxnuuni dhegeystayaal wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska jubbaland ayaa waayadii dambe waxay waday ololo ballaaran oo bulshada looga wacyigelinayo ka hortagga nabaad guurka iyadoo sidoo kale dadka loo sheegayay inaysan geedaha jarin si markaasi isbeddelka cimilada ee deegaankana wax weyn ay uga qabtaan dhinaca kale maamulka ayaa bilaabay in wadooyinka laga soo galo magaalada kismaayo laga mamnuuco inay soo galaan gawaarida sida dhuxusha wariyaha v o a kismaayo aadan maxamed salaad ayaa arrimahani ka wareystay wasiirka wasaaraddaasi deegaanka iyo dalxiiska jubbaland ciidiid saleebaan xaashi
waa mahadsantahay aadan aad iyo aad baa umahadsto waa ku dhowahay v o a hawshaasi hadda muddo dhowr bilooda bay socotay waxaa ka horeysay ololaha jarid iyo kambeynkii lagu gubayey goofafka iyo dhulkii la xirtay lagu baneynay waxaa ka horreeyey wacyigelin iyo tababaro bulshada la siiyey waxaana si wanaaga maanta in dadka deegaankan jubbaland weliba specially degmada kismaayo areeraheeda ku wareegsanay maanta inay wacyigelin fiican qabaan oo qofka reemiyiga ahi uu maanta ka dheregsan yahay geedka noloshiisa iyo tarneefkiisu inay ku xidhan tahay oo uu ilaashanayo iyada oo markaa ay dad dhirtaa jarayay reemiyigu ku dhaawaceen oo kula dagaalameen marka wacyigelin fiican bay qabaan waa u hogaansameen iyagaana wasaaradda la shaqaynaya iyo ciidanka burburinaya goofafka iyo dhulka la xirtay oo hor socda ilaa marka meeqa goobood oo lagu guulaystay oo deegaanadaas ka mid a galbeedka hadda muddadii uu kambeynku socday oo ciidamadu ay shaqada qabanayeen lix maalmood bay shaqeeyeen lixdii maalmood soddon iyo lix goof oo dhul ah oo la xirtay oo ood intaa dhirtii laga jaray ood lagu wareejiyay bay baabi'iyeen dhirtiina oo oodina waa gubeen dhulkaasi waa la baneeyey galbeedka garoonka diyaaradaha iyo magaalada kismaayo weeye saddex tuulo oo ka mid a dalsan iyo bilicsan tuulo la dhaho iyo wayaama geedow saddexdaas tuulo baa hadda shaqadaas fiican laga qabtay aad iyo aad bayna dadku ugu diirsadeen wayna diyaarsan yihiin kambeynkaas iyo ololahaasina waa sii soconaya wasaaraddu waa wadaysaa iyo degmadaa iska kaashanaya degmadaa weliba hadda hogaanka aanu u wareejinay oo u daadejinay inay shaqadaas qabato annaguna aan gacan ku siino wasaaradda amniga iyo wasaaradda deegaanka baa degmada kala shaqaynaya aqul aada iyo aada u fiican bay hawshaasi noqotay oo lagu guulaystay dhuxushi waa way joogsatay wax hadda aan macno lahayn oo dee local consumptiona baa jira oo yimaada laakiin dhuxul hadda la dhoofiyo oo dhoof loo goostaana ma jirto waxaa hadda dhibaatana ugu hayaa wixii ka hadhay tii berigii la dhoofiyey dhoofka ka hadhay oo deegaanka iyo dhulka hadda ay taallo dhibaato ku haysa dadka caafimaadkooda iyo iyo nadaafadda magaaladaba waa tahay inkastoo dhowr jeer go-aana aad ka soo saarteen dhuxusha oo kale haddana waxaan aragnaa goobo dhuxul lagu diyaarinayo oo kale taas ma ka hortagteen oo weli ma jirtaa gooba aad burburiseen
waxaa jira dhir la guray oo loo diyaariyey in dhuxul laga shido oo dee haddaba muuqaaladeeda aan kula wadaagi karo oo iyada oo diyaarsan oo dhirtii inta la jaray loo diyaariyey in ay dhuxushii shidaan baa loogu yimi kadibna dhirtii la diyaariya dhuxusha laga shidi lahaa banaankaa lagu shiday bannaankayna ku gubatay kuwii rajada ka qabay inay dhuxusha duugaan oo soo shidaanna waa ka quusteen oo ka tagay waa tahay dhinaca kale aan eegno gobolka waayahan waxaa ka socday ololo ballaaran oo wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska ee waday oo cadceedda tamar looga dhalanayo iyadoona ganacsato badan ay hadda bilaabeen ama ay ku baraarugeen arrintaasi qorshahaas wasaaraddu ka soo bilowday baa layidhi balkaa faahfaahin guud naga sii see dadku isleedahay uga faa'iidaysan karaan cadceedda si tamar looga dhalayo waa mahadsan tahay waxaa jiray dhuxushi markaan joojinay waxaan raadinay tamar kale oo dhuxushii iyo wixii cuntada lagu karsanayay lagu bedelo marka waxaan helnay l b j gas lix boqol oo xabo baanu ka helnay u n d b nagala shaqaynaysay waanu qaybinay lacag la-aan ku qaybinay waxaan kaloo qaybinay burjiko saddex kun iyo shan boqol ah oo burjikada jakawa la yidhaahdo oo dhuxusha beekhaamisa oo aan u qaybinay i d b-yada magaalada kismaayo iyo goobweyn waxaa kaloo jira tamarta cadceedda in laga faa'iidaysto oo tamarta cadceeddu waa environment waxaa kaloo iyana jirta tamarta dabaysha laga dhaliyo oo iyadana stadi laga sameeyey oo ay hadda kambaniyo waaweyn oo barnaamijkaas halkan stadigii dhameeyey jiraan ayna keeni doonaan in korontadii tamar laga dhalinayay dabaysha halkan laga rakibo waxaan umalaynayaa dhowr meelood oo ay kismaayo ka mid tahay magaalada hobyo sallaxlay meel la yidhahdo hargeysa ah gaalkacyo meelaha ugu habboon oo laga dhalin karo tamarta dabaysha bay ka mid tahay magaalada kismaayo marka iyadana way socotaa stadigeed iyo wixeedii baa la dhameeyey olready laakiin hadda qolooyin baa broses ku jira in ay qalab iyo wax keensadaan oo wixii rakibaan haymaha ugu dambayntii marka muxuu yahay go-aanka ama sharciga la marsiin karo qofkii geed intuu jiro dhuxul u bedela waxaa diyaarsan oo mar hore la meelmariyey sharcigii deegaanka ee jubbaland oo qofka dhuxusha jara iyo ka neefka sagaarada adilaba sharcigii qabanayay wuu yaalaa hay-adaha sharci fulinta baana gacanta ku haya waana maxkamad baa la saaraya hadda innaga weli cid lagu maxkamadeeyo lagu geeya maxkamad ma jirto laakiin dee innagana waxaan ka digaynaa waxaa iyo wax lamida ciddii ku kacday ee halkan keentaa inay cawaaqi xun la kulmayso waa maadsanta
kaasi waxa uu ahaa wasiirka deegaanka iyo dalxiiska jubbaland ciidiid salaabaan xaashi wuxuu u warameeyey aadan maxamed salaad aadan kismaayo dhegeystayaal markana dalka etoobiya xulka kubadda cagta soomaaliya gaar ahaan kuwa da-dooda ka hooseyso toddobiyo tobanka sano ayaa ka adkaaday xulka dalkaasi etoobiya ciyaar ka tirsan isreebka koobka kubadda cagta ee afrika bariga afrika warbixin arrintan la xiriirta waxaa muqdisho ka soo diray mahad cali xidir
tartanka bariga iyo bartamaha qaaradda afrika ee loo soo gaabiyo sakafa ayaa si xiise leh uga socda wadanka etoobiya xulka qaranka soomaaliya ee da-doodu ka yartahay toddobayo tobanka sano oo ka qaybgelaya tartankaas ayaa ciyaar aan caadi ahayn kusoo bandhigay galabta magaalada adisababa ee xarunta dalka etoobiya ciyaar daqiiqado ka hor kusoo dhammaatay hal iyo ibar oo soomaaliya ay guusha ku raacday kadib markii etoobiya ay ku jexjeexeen oo garoonkooda joogta gudoomiyaha xiriirka soomaaliyed ee kubadda cagta ayaan wax ka weydiiyey kadib markii ay soomaaliya guusha hanad bismillahi raxmaan raxiim mahad aad iyo aad uga mahadsan tahay laanta soomaaliga v oda waxaan gelinay dadaal aad u fara badan ciyaartoyda dhalinyarada ah oo tabarjada ka yar waxaa laga soo aruursay isboolaadka waxaan ugu talagalnay in da'da saxda aan meeshaas geyno muddo saddex bilood ay diyaar garoobayeen insha allah waxaan u diyaarinay in ay maadaama sanadka laba kuntoma siida ay finaal gaareen sanadkan inay qayb weyn ka qaataan ay guulaystaan ilaahay maadiis waayo maanta waxaan la cayaarnay dalkii dalka etoobiya oo caasimadiisa lagu cayaarayay hal iyo ibraan uga badinay aad iyo aadaana ugu hambalyeynaya waxaana rajeynaya insha allah ciyaarta kale sagaalka bisha aan leenahay tanzania inaan guulaysano sidaasna wareeg kale ugu soo baxno aad iyo aad aan ugu mahadsantahay ilaa shan qaran ayaan aan ciyaarna oo kan u dambeeyo dhammaantood hadna guulal taabakaran kasoo weynay insha allah sanadada dambana haddii ilahi raado waxaan qorsheynanaa in guusha intaan kasii badato kubadda cagtana hadda isbeddel aad u weyna ka muuqda aadaan umadsanta dadka falanqeeya ciyaaraha waxay leeyihiin inta badan way ka duwan yihiin ciyaartooyda waaweyn ee qaranka matala waxaana sabab uga dhigeen in kama dambaysta sanadkii kii ay da'yarta gaareen tartankii sakaafa ee lagu qabtay wadanka burundi xulka qaranka soomaaliya waxaa lagu naanaysaa xidigaha badweynta the ocean stars waxaana maamula xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta waana xubin ka tirsan kaaf xulka soomaaliya ayaa inta la ogyahay weli ku guulaysan koob caalami ah sida koobka qaramada qaaradda afrika iyo kan koobka adduunka oo ay keli sama yihiin qaaradda afrika oo idil mahad cali xidir v o a muqdisho
aad mahadsanyahay mahad dhegeystayaal dabcan warbixintaasi shalay galab markii ciyaartaasi dhacday ayuu soo diray wariyaha v o a muqdisho halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a markana dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaaye waxaad nala dhegaysataan heestani aad hadda maqlaysaan
dadka suu shiruman qaban oma suu kaman digin xerkaan laba dibliun dowa suu uman xirin marka hawsha loo diray suuma ducayninu lama sii dardaarmayn marka hawsha loo diray suuma ducayninu lama sii dardaarmayn u dib jiray dabna uu shiday dayaxii waa ka siri u dib jiray dabna uu shiday dayaxii waa ka siri say waaga daalacay dadka kuwii waxgaraadhu tusay waaga daalacay dadka kuwii waxgaraadhu dugsi dhaxanta laga galo umyaalayska dumiyaay ilin doqoni calaf malaahi doqoni calaf malaahi dugsi dhaxanta laga galo umyaalayska dumiyaay ilin doqoni calaf malaahi doqoni calaf malaahi
waa tahay dhegeystayaal heestaasi gabagabo waxay ahayd idaacaddeenna saaka iyo caalamka anigoo jamaal axmed cusmaan idinla socodsiinayey dhegeystayaal waxaanu ka cudurdaaranaynaa qaybtii hore ee bilowga idaacadda in qadar yaroo dhinaca cillad farsamo ay jirtay intaan mar kale hawada ku kulmi doonno kooda iyo barka duurnimo waxaan kaga tegayaa nabadgelyo
dadka soo kumaan oran noqda uliyo diirkeen sooma simin rag iyo dumar labadaba ma daraajayn dadka soo kumaan oran noqda uliyo diirkeen sooma simin rag iyo dumar badaba ma garaacay danahooda mooye ma daayacin naftaydii isu dumay